waxaan rabaa ciidamadiina asluub inaad u yeeshaan oo ay karaameeyaan xildhibaanada ma ogolaanayno xildhibaanada in karaamada laga qaado si qof caadi in loola dhaqmo ma ka ogolaan doono waana wada hadalnay hoos waa idinku sheegnay korna waa idinku sheegnay marka aan saas leeyahay waxaan ka wadaa haddaan la iskaraamaynin dowladnimada waxay ku jirta aan la iskaraameyn inaad bartaan ciidankiina xildhibaanada waxa ay yihiin maxay wadanka iyaa mas-uulka ah waa inaad fahamsiisaan askariga idinla socod adinka keligiin inuu idin karaameeye ma aha adinka inaad ku qaraacdaan ma aha askari inuu adinka idin karaameeyo xildhibaan ku karaameyn waayo taas inaad ku qanacdaan ma aha